Cool. I'm Nikki Strong, and this is VOA1, The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa maalinimo arbacaa taarikhduna ay tahay toddobada bisha oktoobar sannadka laba kun iyo labaatan haatan saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kawdiyo barkii duhurnimo idaacaddana waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doona xuseen barre aadan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwax
qodobada aad ku maaqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan wiil dhallinyaro ah oo waraabiya dhirta ku taalla jidka maka almukarama ee magaalada muqdisho asagoo dhimo raba ayaa anigu isku xilqaamay inaan geedkan ka sameeyo mid fiican oo midho dhala oo dadku bulshadu wax u taro annaguna wax noo taro bilicda caasimaddan oo qayb ka noqdo waxaa sidoo kale aad maqli doontaan tartan dhinaca kubadda cagta ah oo hargeysa loogu soo gabagabeeyey dhallinyarada dhinaca maqalka naafada ka ah kaalmihii suugaanta ayaan barnaamijka ka madhnayn
ciyaarihii ayaad sidoo kale idaacadda dhegaystayaal intaan ku guda jirna aad ku maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
qaar ka mida dalalka reer galbeedka ee xubnaha ka ah qaramada midoobay ayaa aada u cambaarayay dowladda shiinaha gaar ahaan xadgudubka ay dowladda shiinuhu u geysanayso muslimiinta ka soo jeeda qowmiyadda wiigariska sidoo kale waxaa aada loo cambaareeyey caburinta ay dowladda shiinuhu la beegsanayso ismaamulka hong kong cambaarintan ayaa ahayd mid ay dalalka kala duwan ku soo bandhigeen shirka loo dhan yahay ee golaha dhexe ee qaramada midoobay raacdadii ama baraadiintii uu dalka turkigu ugu jiray inuu xubin ka noqdo midooda yurub ayaa madmadow u soo galay kadib markii salaasadii waaxda fulinta ee ururkaasi ay sheegeen inaanay la dhacsanayn waxay ugu yeedheen sida turkigu ugu guuldaraystay inay joogteeyaan dimuqraadiyadda islamarkaana ay la dagaalamaan musuq maasuqa warbixin aan caadi ahayn oo dalkaasi ku saabsan ayaa guddida midooda yurub ay ku xuseen awood siyaasadeed oo aad u badan oo ku jirta gacanta madaxweyne rajab tayib erdogan taasi oo keentay in dhaqaaluhu uu hooseeyo islamarkaana ay adkaato madax bannaanidii garsoorku warbixinta ayaa sida oo kale lagu sheegay in mas-uuliyiinta turkigu ay sii wadaan inay cadaadiyaan bulshada rayidka ah kooxaha gargaarka ka shaqeeya iyo weliba warbaahinta dalka turkiga oo bilaabay sanadkii laba kun iyo shantii inuu raadiyo xubinnimada midooda yurub ayaa dhankiisa iska fogeeyay dhalleecaynta guddidan iyagoo ku tilmaamay mid dhinac ka raran sida ay xustay wakaaladda wararka e b
wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada muqdisho ayaa soo jiitay indhaha dadka ku nool degmooyinka hodan iyo waaberi kadib markii uu dhir badan ku abuuray jidka caanka ah ee manka almukarama wariyaha v o d ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa la kulmay cawaale axmed warbixintan ayuuna ka soo diray awaale axmed nuur wuxuu ka mid yahay dhallinyarada ku nool muqdisho wuxuu sameeyey shaqo ishalqaal ah oo isagu si iskiisa u isku adeejiyey wuxuu waraabiyaa geeda ku yaala wadada maka almukarama gaar ahaana meel ku dhow iskooska sayidka waxay soo jiidatay indhaha dhallinyaro badan ay saaxiibo yihiin hadda geedihii uu waraabka ku bilaabay muddo laga jooga sanad waa ay guulaysteen oo mid ka mid a hadda wuxuu noqday geed muuqda oo bilicda wadada qayb ka qaatay goormaad bilowda hawshan wallaahi muddo sanadka horaa bilaabay markaa bilaabayana wuxuu ahaa geedka mid yar oo wadada hareeraheeda la suray marka asagoo dhimo raba ayaa anigu isku xilqaamay inaan geedkan ka sameeyo mid fiican oo midho dhala oo dadku bulshadu wax u taro annaguna wax noo taro bilicda caasimaddan oo qayb ka noqdo marka maxaad qabatay geedkan waan aragnaa wuu baxay dhir fiican buu sameynaa laakiin markaad bilaawi weysa sow ahaa wallaahi markaa bilaaba mid yar ayuu ahaa nadaafadiisa biyihiisa waraabkiisa kawarqabkiisa iyo badqabkiisa intaba waa ka shaqeyn cabduqaadir marka maxaad samaysay oo geedkan aa waqti ku gelisay walahi geedka markaa bilaabaya ani horta kulley dhallinyar ahaan waxaa u muuqday inaan aan wax aniga fikrad iga soo maaxatay ah inaan geedkan qabto oo meel fiican aan gaarsiiyo iyo geedaha ku yaalo isgoyska dabka ilaa iyo siidka inta udhexaysa marka waxaa waaye shaqo oo iskii anu isku xilqaamay marka waana ku faraxsanahay ilaahay xamdigiisa maantana waa ku guulaysanay inaan ka mari dhalino fikirkeennii ahaa in dhirta lagu dadaalo iyo bilicda caasimadda marka geedka waa waraabisaa nu fahme caagad baad wataa labaatan qaadi biyo ah marka habeen walbaa la waraabiyaa maya habeen walba lama waraabiyo hal habeen kadib ama laba habeen kadib ayaa la waraabiyaa oona lagaoo laga warqabaa
shabaqaad u samaysaa hadda markuu geedku shabaqan maxaa kala jeeda shabaqa dowladda ayaa u keentay sayna u cunin xoolaha dariiqa marayo looda iyo geeloo kale in laga ilaaliyo ayaa lagu xiray marka waa dareemi karta adi naftirkaaga caasimadda bilicda maanta quruxda ka muuqato cabo adar awaale markaa shaqadan bilaabaysay dhallinyaro badan oo waxaa ii sheegtay inay jireen uu arkaya inaysan guulaysan karin laakiin geedkan aad wakhti badan gelisay wuu guulaystay hadda see u arkaan wallaahi maanta waxay leeyihiin shalay waa kuud shalay waa waa dareemi kartaa shalay waxay dhahayeen igu sawir waaye geedkan oo kale laakiin maanta waxay u muuqataa inuu geedkii guulaystay annaguna aan guulaysanay alxamdulilah cabdiqadir
geedkan waan aragnay haddaan dul taagannahay wakhti habeen ah ee saacadda shantii habeennimo ay tahay koo iyo tobankii marka ma geedo kalea kuu qorshaysan mase geedkanaa rabtaa inaad ka guulgaarto geedahani geedo kalaa rabnaa inaan ka guulgaarno aan ku dadaalno bilicda caasimadda muqdisho marka
maxaad ugu baaqi lahayd dhallinyarada maadaama shaqadan wakhtigaaga adoo shaqaysto caadi tahay aad haddana habeenkii uunta biyo keenta aad ku shubtaad ku guulaysatay dhallinyarada kale wax fariin lamu diri lahayd
dabcan dhallinyarada caasimadda degan waxaa fariin u diri lahaa in dhirta la ilaaliyo aana la jarin la waraabiyo lagana warqabo intaas ayaan ku bogaadinaya dhallinyarada inkastoo ay jiraan dhallinyaro badan oo qabta howlo mutadawacnimo ah haddana cawaala wuxuu kaga duwanaa tani ma ahayn mid ka mashquulisay shaqadiisa caadiga ahayd ee xilliga habeenkii goobaha lagu qaxweeye waddada hareeraheeda ayuu ku qaxweeyaa marka dhallinyaradu dib ugu laabtaan xaafadahooda ayuu isagu haraa oo geedkan waraabiyaa geedkan wuxuu ka mid yahay geedaha hadda muuqda oo muuqaalo laga duubay ay soo jiidanayaan indhaha dadka magaalada gaar ahaana halka uu ku yaallo inkastoo dhallinyaradu ay yihiin awood muuqata haddana badankood shaqada islaqaanka iyo awoodaha shakhsiyad kuma badna maadaamaay u baahan yihiin dhiirigelin iyo in iyagu ishalqaamaan cabdulqaadirokey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho haatana dhegeystayaal aan ku dansanno heeskan ay nugu luqaynayso fanaanada kiin jaamac
magaalada hargeysa waxaa lagu soo gabagabeeyey tartan kubadda cagta oo loo qabtay dhallinyarada dhinaca maqalka naafada ka ah ee ku nool magaalooyinka boorama burco iyo weliba hargeysa wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaa tartankaasi ka waraystay samaroon cilmi oo ka mida dadkii qabanqaabiyey tartankaasi tartankaasi horta wuxuu ahaa tartan loo qabtay dadkaa baahiyaha gaarka eed adoo sheegtay waa markii ugu horreysay ee tartan dee si ofishal ah loo qabto wasaaradda qabato taana waxaa mudnaanta ee ku leh een, een, wasiirka iyo dee ee tiimkiisa wasaaradda saddex gobol unbaa dhagoolayaal kubad diyaarsanna leh intii kale waxay uga maqnaayeen saasay ahayd waa tartan awal way ciyaari jireen ciyaar saaxiibtinimo iyo hal geymood ee munaasabad loogu beego iyo waxaabay ahayd laakiin tartan hadda siduu sheegay wasaaradduna way joogtayn doonaa bay dhaheen kooxdeenna gobolka ka socotayna waxay ahayd koox markii hore dhisnayd oo run ahaantii koox muddo soo jirtay oo awooddeeda la yaqaanay bay ahayd marwadajeex baa la yarta- tartami jirtay oo iyaduna fiicnayd oo magaalada weyne dee bablashu ku nool yahay ah togdheer iyadu waxay ahayn dhalinyaro yaryara een, hase ahaatee cidda loo filayey tartanka inay qaadaan gobolka awdal bay ahayd ee sidiina way u dhacday marka tartan ay ku wada farxeen bay ahayd dadka dhagaha le iyo dadka dhagaha qababa
dhallinyaradan dhagoolaha ee ka qaybgeliyey ciyaaraha saddexda kooxoodba garsoorka iyo calanwadihii iyo siday ula shaqaynayaan marka ay ciyaarayaan dhallinyaradaasi maadaama aanay waxba maqlayn wallaahi ni horta meesha wax laga maqlaay dhagaha way dhaafsanta waxa weeyaan waa qalbiga wax laga maqlaa siidhiga ee siidhi wuu jiraa laakiin calan bay qaataan ama maro Een, iyagiina had iyo jeer waxay ku brograamisay in maskaxdooda waxay u qaybiyaan qayb ee, la socota garsoorka wuxuu dhigay inuu dhigin iyo in kale iyo dee ciyaartii ciyaarta lagamaba dareeminba in dadkani degalaayihiin qof haddii uu soo galo aan ogeynin tartankaas wuxuu yahay ama ciyaartaas ma garan karaba waa ay qaabka u ciyaarayeen way la qabsadeen siidhiga marka la afuufe dareen ilaa qof uu joogsanayaaba waxaad muddaa dadka kale ka dhega fiican yihiinba runtii marka meesha laga maqlay horta dhagaha way dhaafsan tahay oo qalbiga wax laga maqlaa Een, iyagiina waa diyaar bay u ahaayeen hadday jeer waxay waxay u qaybiyeen maskaxdoodii in wax la joojin karo ciyaarta ama tartanka de wayna fahmayaan ciyaarta marka faawal qof u sabaysid Een, dareen baa galaya inuu ballan qabtay hadduu markuu ogaado inuu waxba markaa dhankaa way la qabsadeen muddana dee way ku soo ee, ee, ee, waxbaba kama duwanayn dadka daawanaya si caadi lagu daawanaya marka kooxaha dhallinyarada ee dhegaha ala ee tartankaasi ciyaaraha kubadda cagta ka qayb galay ee, maxay u soo kordhinaysaa ciyaaraha noocan ah ee loo qabanayo amase ay ka qayb gelayaan ka dhallinyar ahaan maadaama ay yihiin dhallinyaro baahiyo gaara qaba wallaahi kolley dadka hadda in loo waxyaaba badan baa ka maqan noloshii kaga maqan iyo bulshadii waxbarashadii heer bay ka gaadheen runtii isbeddel baa ku yimid dhankii kale activitiyadii kale ee dadku qabanayeen dadka inay wax kala mid noqonayeenna dee waxbaa ka dhiman laakiin ciyaaruhu waxaad moodaa imika inay u bilaabantay in dad lagu kaalmeeyana maamul iyo iyo shacabba way tahay wax weyna loo qabto tartanna loo qabto maadaama tiradoodiiba kooban tahay Een, toddoba cisha imika ay labada gobol ee kale marodijeex mahayna ay hargeysa dee lagu martigeliyahay toddobada cishaba ee, way joogeen dee in wax loo qabto nin walba meeshiisii iyo dee ku aan meeshiisaba ahayn isboortigu inkastu- inkastoona xadiisnayn oo anigu aan u qaban karo dad burca jooga wax haddii dee aan ee, ee, ay jirta baahi jirto haddana dee gobol walba inuu dadkiisii s- soo kiciyay qasab bay ahayd inamada ee, runtii cid badan oo ku ogeyd hargeysa ma jirin waa dee- dee gobolkii ka te- ka tegeen barasaabku inkastoo aysan rabin, ee, barasaabka cusub uu yidhi markii aad tegayseen inaad ii soo sheegtaan bay ahayd Ee, aniguba si keliisa umaan ku ogaaday xaalad ahayd laakiin markii dambe isaga laftigiisu ee, uu ballanqaadiyo marka laga tago cashaduu siiyey iyo u qabto wax allaala wixii bulshada ka soo baxay inay qaybtooda uu isna ka kaalmayn doono maayarkana waan wada hadalnay waan la hadalnay isna wuxuu yidhi markii hargeysa ku maqnaa waan soo noqon buu yidhi marka ummaddu inay u wada adeegto unbaa meesha taalla Een, imse kooxood oo dhallinyarada dhegahala ayaa ka jira magaalada boorama iminka wallaahi ee, tiradoodu way koobanto maadaama wax dee ee, ee, badan ayna ahayn qaarkood dee fiilal kale galeen oo noloshii kale dee ayaa dee lala lala xarbiyayaa laakiin hal koox baa ka jirta oo ilaa dhowr iyo labaatan gaaraysa oo dhexdooda wada ciyaaraan dadka kalena way la ciyaaraan maya dadka kale imika waxaan kooxuhu maba goronnada yar marka lagu ciyaarayo kooxu kama badiyaanba waayo isla qabsigoogii baa wuxuu soo socday muddo fog marka kooxaa aad bay uga wada tamar adag yihiin runtii Een, volleyballna way ciyaaraan oo haddii maanta volleyball la dhigo somaliland la dhigo dee wax weyaan garo eskoolka dugsigana dugsiyadii ugu horreeyey u ahaa volleyball buu lahaan jiray weligiiba taana wax u dhigan bay laayihiin wasaaraddana waanu sheegnay wayna nala qaatay in volleyball lagu soo daro ciyaarihii oo wax qiimalay ahayd ciyaar hal koox baa ka jirta hargeysana saasi leeg Een, burcana dee iminkayba bilow tahay Een, marka tartankii ciyaaraha dhex maray saddexdaa kooxood muxuu ku soo gebagaboobay yaase koobkii qaaday saddexda kooxood walaahi saddexdii kooxood waxay ahayd markii hore loosii sheegay inays wada marayaan labada u dhibca badan tahay finalka ciyaarayso markaa gobolka buurame awdal labadiiba way ka badisay kadib labadii kale isku hadhay hargeysaa soo badisay hargeysay ku wada ciyaareen finalkii haddana buurame awdal baa kasii badisay marka awdal baa qaaday tartankii koobkii qaaday koobkii u horreeyuna noqday ee loo dhigo dhagoolayaal kaasi wuxuu ahaa samaroon cilmi oo aanu ka wareysananay tartankii kooxaha dhallinyarada ee maqalkala ee lagu qabtay magaalada hargeysa tartankaasi oo ka qayb galeen dhallinyaro ka socotay gobolka awdal iyo gobolka waqooyi galbeed iyo gobolka togdheer tartankaasi oo ka dhacay magaalada hargeysa haashim sheekh cumar good v o e boorama markana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo cabdulqaadir samakab
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteennii ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo haddii aan ku horeyno ciyaaraha kubadda kolayga ee dalkan maraykanka kooxda l l kris ee kubadda kolayga ayaa habeenkii xalay ahaa guusheedii saddexaad ka gaartay kooxda miami oo isugu soo hareen fiinaalka koobka horyaalka kubadda kolayga ee dalkan maraykanka labadan kooxood oo xalay ciyaaray ciyaartii afraad ee fiinaalka ayaa kooxda l elacris waxaa u suura gashay inay gaarto guusheedii saddexaad iyadoo kooxda miyaamina ay soo badisay hal kulan oo keliya ciyaaraha kubadda kolayga ee dalkan maraykanka fiinaalkooda ayaa la ciyaaraa toddoba ciyaarood iyadoo afarta ciyaarood ay ugu horeysa kooxdii badisana ay ku guuleysanayso koobka haddii koox ay badin weyso afar ciyaaroodna ay dhici karto in laisla gaaro ilaa iyo geemka toddobaad kooxda l l kris ayaana hadda u baahan oo keliya inay badiyaan kulanka soo socda oo ah ciyaarta shanaad ee labadan kooxood ay isaga hor imanayaan taasoo u suuro gelinaysa inay ku guulaystaan koobka kooxda miyaami haddii ay badisana waxaa loo baahan doonaa in laisla aado ciyaarta lixaad ama game six taas oo kooxda l l kris ay ku raadin doonto inay ku guulaystaan kooxda l l kris ayaa wadata laba ka mid a ciyaartoyda ugu wanaagsan ee horyaalka n b a da ciyaarta kuwaas oo kale ah lebron james iyo anton davis taas oo dadka ciyaaraha falanqeeya ay ugu saadaalinayaan inay tahay kooxda gacanta sare haysata kooxda miyaami oo ku abaabulan ciyaartooy da-yar ayaan laga filayn sanadkan inay soo gaaraan halka ay haatan joogaan kulanka shanaad ee labadan kooxood ee fiinaalka isugu soo haray ayaa la ciyaari doonaa jimcaha soo socda haddii kooxda l l karis ay badisana sidaas ayuu tartanka kusoo gabagaboobi doonaa dhinaca iyo ciyaaraha kubadda cagtana gudoomiyaha horyaalka talyaaniga ee siraaga kubadda cagta paolo dalabino ayaa laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban kadib markii baaritaan lagu sameeyey dalbino ayaa hadda ku biiraya qaar ka mida ciyaartoyda ka ciyaarta horyaalka talyaaniga oo ugu caansan yahay zalatan ibrahimovich iyo shaqaalaha iyo tababarayaasha kooxaha qaarkood oo laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban dalbino ayaa ka hor inta aan laga helin xanuunka covid sagaal iyo toban waxa uu saddex dhibcood oo forfid ah u go-aamiyey kooxda yuventus ee kubadda cagta oo la ciyaari lahayd kooxda napoli oo ka baaqatay in kulankaasi ay soo xaadirto kooxda napoli oo toddobaadkii hore la ciyaartay kooxda janawa oo koob iyo toban ka mid a ciyaartooydeeda laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa xidigaheeda gelisay karantiil waxaana ay warqad u qoreen xiriirka kubadda cagta ee talyaaniga gaar ahaan maamulka horyaalka sereaga oo ay kaga codsanayeen in dib loogu dhigo kulankii ay kaga hortegi lahaayeen kooxda yuventus laakiin dalobino oo ah gudoomiyaha sereaga ayaana ka diiday codsiga napoli islamarkaana u go-aamiyey kooxda yuventus inay qaadato saddex dhibcood iyo natiijo ah saddex gool iyo waxba dalbino ayaa hadda isku karantiilaya gurigiisa isagoo joojiyey dhammaan shaqooyinkii uu hayay iyo inuu la kulmo dadka la shaqeeya horyaalka talyaaniga ayaa waxaa saameyn ku yeelanaya marba marka ka dambeysa xanuunka covid sagaal iyo toban kooxda janowe ayaa noqotay kooxda saameynta ugu ballaaran uu ku yeeshay xanuunka covid sagaal iyo toban kadib markii laga helay koob iyo toban ka mida ciyaartooydeeda iyo afar ka mida shaqaalaha tababarka iyo farsamada ee kooxdaasi dhegaystayaal xubinteennii cayaaraha ee idaacaddeenna duhurnimona waa naga intaa
mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay duhur wacanoo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba markana aan dhinacii kaalmaha heesaha eegna islamarkaana aan ku wada nasanno codka fanaanka la foola iyo weliba heesta ruun
hestaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa baahinteena idaacadada oodinkee mareysa laanta af soomaaliga tan iyo kulanti dambe waa dhammaan laanta af soomaaliga v o a oo danle sidaas iyo nabadgelya
balanta ila oo fiiray abaalkaadiga